jaba hoostaada anigu waxaan ahay dhaqanka soo jeeda beelaha waqooyi waxaan iyad istu taagayaa dagaalka tukanaq waxaa weeyaan puntland waa dawlad calankeeda la aqoonsiyo calanka aqoonsiyo laakiin calankaan inagu sidaynu haddaan reer somaliland nahay ma aha mid caalamka aqoonsiya weli waxaanu nahay beero beero isku tegay oo burburkii dowladda soomaaliya kala saxeexday heshiis iyo nabad inaan ku wada noolaano ayaan nahay waxaan ugu gudubnay war aan gooni isku taagno caalamka aan weydiisanay aqoonsi weli aqoonsigii baan nanahay sidaasaanu ku nahay beero kulley waxaan ka soo jeedaa beel ka mida beelaha maadaama weli gacantayada ay ku jirto bulshadii ku jirto oo dawlad nagala wareegtaa aana iman waxaweye cidda u madaxweynaha cidda u maamulay waa annaga oo dhaqankeeda waxaan u sheegayaa siyaasiyiinta iyo salaadiinta isbarkan ee beesha dhexe annagu ma yihiin haddaan beelaha galbeedka nahay anigoo ku hadlaya abtidii beesha gadabuursi kana wakiila beesha ciise beelo lagu garaaco koley beelaha kale soomaaliyeed waxaan maanta halka ka caddaynayaa in dagaalka tukanraq aanay soo qaadin beelaha somalilan laakiin beel ka midihi ay soo qaadoo laydha beesha reeshaas ah li'annahu way nagala tashin lahayn way maadaama beelaha iyagii ay weli gacanta ku jirto dhaqanka waa nagala tashin lahayn waxaa kaloo dhacda in dhulkii danta guud ay xaraashaan beesha dhexaan wax ku lahayn lanagama tashado waxaa jirta wadahadal soomaaliya iyo magaca somalilan oo beelo ah dhex marya lanagama tashado yani beesha dhexe ayaana horbooda taasina midaan qaadanayno ma aha waxaan dowladda buntland u sheegayaa ciddaydan soo duushay waa beer hase ahaatee mar haddeen magacii wadaagno waxaan maanta ergow weynid dhaqankuna ay farayaa inaan nabadayn arrinkaa usoo qabano waxaanan aaminsanahay dowladda puntland inaynan ku hogoobayn codsigayga anuu la yimid iyo caalamkaa caddaynsato waxaase ii muuqatay inaan ku hogoobayo beeshii aan madaxa wadaagni ee reer shaqsa waxaan caddaynayaa dagaalka tugarraq inuu mid xaq darre ay yahay beel waliba dee haddaanu beelannahay dee dhul baa ilaahay ku abuuray nimanka siyaasiyiinta reer somalilan ewliya beesha dhexe waxaan u sheegayaa dhul idinka maqani ma jiro annaga oo waxdinala leh haddaad xuduud sugaysaan waktigaan ictiraaf helno inaad caalamku inoo koonsado ay inoo haabto waxaan soo jeedinayaa oon ku celinayaa dhammaan dhulka beelaha kale ee ciidamada beesha dhexe joogta inay kala baxaan hadday wadahadal rabaan toddoba maalmood gudahoodna waxaan dhaqanka reer somalilan u sheegayaa inay garow weyn yimaadeen wataa garow waan jooga in reer somaliland ah si heer mayqaam sare laygu soo dhaweeyo heer madaxweyne laygu soo dhaweeyo waxaa jirta godoonka lagu hayo bulshada reer somalilan dadka puntland dadka soomaaliyeed waa dad isjecel shacabka laakiin xuduud baa loo kala samaynaya waa la kala xadidaya waad ogtihiin inaka heesta ama inanta heesta ee booqata dhulka soomaaliyeed shanta soomaaliyeed booqata waa la xidha waayo maxay ku dhacda waxaan caddaynayaa in caburin lagu hayo bulshada reer somalilan oo bulshadaas tahay bulsho xaqiira ayaan aaminsanaya waxaan haddaba u sheegayaa dhaqanka haddii ay nabad doonayaan toddoba maalmood gudahood inay ku soo galaan weliba waa dhaqanka reer shaaqisxaab inay ku soo galaan galowgeed waa ka dhagaadeegeen arrintaa waxaan u sheegayaa inamada ay soo la gooyeen ee ka soo jeeda beeshayda iyo beesha ciise waan kala baxayaa meesha dowladda puntlandna waxaan u soo jeedinayaa siday horeba dulqaadka ugu muujisay xaqdarha loogu soo duulay inay dulqaadka u muujiso waxa beesha caalamka aniga oo ah suldaanka guud ee beelaha gadabuursi kana wakiila beesha ciise inanna dagaalkaa kula socon somalilan nimanka ku abtirsada ee sheekh sax kulli waxaan hadalka kusoo koobayaa kusoo ururinayaa waxaan u imid inaan dhaqanka horta puntland is aragno waayo way mudan yihiin weli ma arag dhismada puntland oo ina yaroo siyaasiga gacanta haysto